saacadihii lasoo dhaafay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxa ay madaafiic ku garaaceen deegaano dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose habeen hore madaafiic ay ku garaaceen tuulo ku taala duleedka degmada afgooye ayay ciidamadu ku dileen laba haween ah halka ay ku dhaawaceen isla laba kale oo dumar ah dadka ay beegsadeen waxaa ka mid ah hal qoys oo dhammaystiran kuwaas oo ay guryaha ku dumiyeen sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka deegaanka magaaladii ummadii waa dhamaatay ummadii shabeellaha hoose cidna kuma jirta halkii ku jirna weli lagu garaacayaa habeen kor taagan rusheynayso meel ay ka shaqaysan ma haystaan waxay haystaan ma lahan arsaaqada ayaga cuno lahaayeen ma haystaan wixii ayaga haysteen xooga looga qaato waxay haystaan ma lahan waxdeeda laba gabdhood oo dhaabac ka noqotay laba gabdhood kale oo ku dhimatay cid dhan baabacday oo wax lagu duuli waay cid dhan family dhan oo aboowi ayeeyo iyo ilmahooda dhaleen ilmahoosi dhaleen kusir jiraya kolka gurigooda kurbaabiiyey taas oo kale fool xum waaye ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaro ku jooga dhulkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey sii kordhiyey dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed waxaana ugu dambeysay dil ay u geysteen dad beeraley ah oo ku sugnaa deegaan u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose